bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo subax walba hadahay oo kale aad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha barnaamijka falanqaynta wararka dhegaystayaal saaka waxaad ku dhegaysan doontaan haddii allaha awoodda leh laga helo roobab xooggan oo ka da-ay magaalada beledweyne ayaa garoonkii diyaaradaha magaaladaasi waxa uu qarka u saaran yahay inuu xirmo haddaba dhegaystayaal waxaad ku dhegaysan doontaan xogo la xidhiira roobabkaas iyo khasaaraha ay soo gaarsiiyeen garoonka diyaaradaha magaalada beledweyne barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaada waxaa sidoo kale aad ku dhegaysan doontaan qaxooti soomaaliya oo laga soo celiyey dalka yeban islamarkaana laga soo dejiyey magaalada berbera ee somalilan haddaba tirada qaxootigaasi waa imisa maxay tahay sababta loo soo celiyey barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliyana waxay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan koonfurta gobolka mudug gaar ahaana deegaana hoostaga degmada camaara barnaamijka falanqaynta wararka ayaad dhegaystayaal saaka ku maqli doontaan qodobada kale ee barnaamijka aan idigu hayna dhegaystayaal waxaa ka mid noqon doona wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo shir caalami ah uga qaybgelaya dalkaasi switzerlan waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan haddii allaha awoodda leh raalli ka noqdo agaasimihii madaxtooyada hirshabeelle ee hore oo isagu dib uga soo noqday al-shabaab muddo bilow ku maqnaa haddaba maxay tahay sababta u soo noqday xagiisuu ku sugan yahay barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad saaka ku maqli doontaan qaybaha dambena waxaan idiin haynaa xubintii kalamaan gebagabadana waxaan idiin soo gudbin doonaa dhegaystayaal waa dhigi maayo tuutaha iyo salaa derbi dhegaystayaal mar kale u diyaargal wanaagsan barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado degeystayaal mar kale kulanti wacan wanaagsan waa lixda bisha tobanaad laba kun toban iyo sagaal subaxnimo axada dhegeystayaal aanu ku bilaabane gobolka mudug ama koonfurta gobolka mudug wararka laga helayo tuulooyin hoostaga deegaanka camaaraha ee gobolka mudug ayaa waxay sheegayeen halkaasi saaka ilaa xalay ay dhaqdhaqaaqyo ciidan ka wadaan ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka soomaaliya shalay gelinkii dambe waxaa deegaanka camaaro gaaray ciidamo uu horkacayay taliyaha qaybta koob iyo labaatanaad ee xoogga dalka jenaraal qooje iyagoona howlgallo qorshaysan ka fuliyey gudaha deegaanka camaara hase yeeshee warar aanu saaka helayno ayaa waxay sheegayeen ciidamadu ay saaka howlgallo ka wadaan deegaano hoos yimaada deegaanka camaara ee koonfurta gobolka mudug taliyaha qeybta koob iyo labaatanaad ee xoogga dalka jenaraal kooje oo la hadlayay shacabka deegaanka camaara ee gobolka mudug ayaa u sheegay in ciidamadu ay hore usii socon doonaan qorshahuna uu yahay in laga saaro ama ciidamadu ay gacanta ku dhigaan dhammaan deegaanada al-shabaab ay kaga sugan yihiin koonfurta gobolka mudug deegaano ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud ayaa waxaa ku xoogan xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab waxaana saraakiisha ciidamada dowladda iyo kuwa galmudugba ay marar badan sheegeen in deegaanadaasi ay xoreyn doonaan hase haatee ilaa hadda ma jirto wax ka hirgalay hadalladaasi saraakiisha iyo dhaqdhaqaaqyada ciidan ay ka wadaan koonfurta gobolka mudug waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad weli la socotaan dhegeystayaal siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan magaalada cadaado iyo deegaanada ku dhow dhow halka caalamkao dhan aad nagala jaanqaadaan bartaanu ku leenahay internetka ee w w dot radio cadaado dot com markaana gobolka hiiraan roobab xooggan oo ka daayay magaalada beledweyne ayaa sababay inuu qarka u saarmo garoonka diyaaradaha magaaladaasi inuu xirmo saacadihii lasoo dhaafay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka daayay roobab xooggan oo saacado oo socday muddo ku dhow laba saacadood roobabka ayaa waxaa ku diirsaday dadka iyo duunyada beledweyne islamarkaana waxa uu biyo badan dhigay wadooyinka ku yaala magaaladaasi sidoo kale roobabka ka daayay beledweyne ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu saameyn ku yeeshay duulimaadyadii garoonka diyaaradaha waas khaliif ee islamarkaana uu qarka u saaran yahay inuu xirmo haddaba wariyaha gobolka hiiraan ee idaacadda kulmiye islamarkaana saaxiib dhowlaa radio cadaado carays ayaa si toosa cismaan cabdulaahi carays ayaa si toosa qadka taleefonka ugu jira saaxiib soo dhawow bal waxaad nooga warantaa roobabka ka da-ay iyo saameynta uu ku yeeshay deegaanka
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay ninkii xalayto roobab lixaadle oo dadkii diyada ku diirsadeen ayaa wuxuu ka da-ay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan roobabkaasi ayaa waxay ahaayeen kuwo soconayay muddo ka badan saddex saacadood oo toos ah taakanto wadooyinka waaweyn ee magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waxaa si weyn looga dareemayaa roobka ay biyo dhigeen meelo weyba taasoo dadku ay markaasi ay xaafaduhu ay biyo badan ay yaalaan arrintani waxay saameyn ballaaran ku yeelatay garoonka wastrib airporti oo roobka iyo xalay da-ay ay saameyn ballaaran ku yeesheen duulimaadii diyaaradaha maanta lama filay inay ka degaan magaalada beledweyne waxaa daad xoogan kusoo rogmaday garoonka taasoo halka gelin karta maalin ama laba maalmood in wax diyaarada aysan soo degin arrintani ma aha marka ugu horreyso xilli marka la gaaro xilli roobaadka guba ama dayrta uu ka cunto gobolka hiiraan ayaa dhibaato waxay kasoo gaartaa duulimaadada diyaaradaha oo iyagaa dadka rayidka ay ka dhacay magaalada beledweyne saameyn ballaaran ay ku yeelataa xilli marka roobka la gaaro saakad waxaa laga dareemaya inaysan jirin wax duulimaada karo diyaaradahana ay u wareegayaan dhanka degmada cadaad gurceel oo ka tirsan gobolka galgaduud halka ayaa rakaabka laga soo qaadaya meelka ay maanta ay tegayaan marka arrintan haddii sii socoto ama roobka ay sii socdo waxaa imaan kara inaysan jirin wax diyaarimaada diyaaradeed ee ka baxay magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan waa garta cismaano marka ilaa hadda ma jirta wax tallaabo ay qaadeen maamulka gobolka hiiraan oo ku aadan sidii garoonka biyaha looga saari lahaa
maya ma jirto markuu roobsaa u doo waxaas laga qaban karaa ma jirto biyo fara badan oo kusoo rogmanaya garoonka highwayga garoodiyaaradu ku cararayeen ay biyo fara badan kusoo rogmayaan ma jirto xilligan laga qaban karo maalin ama laba maal laga qaban karo ma jirto waa howl u baahan muddo dheer ee mashaariic fara badan u baahan weeyaan dan garoonka diyaaradaha ee goos khalifa airport
waa garta bal ka warran iyaga dhanka kale dadka ee dayartaa dadka maaragtay xeryaha qaxootiga ku nool iyaga ka warran xaaladooda maadaama roobab lixaadle ay ka deeyeen magaalada
maalmihii ugu dambeeyey waxaa jirtay cabasho hoogan oo ka imaanaysay qoyska ku jira xorooyinka barakacyaasha ee ku yaala magaalada beledweyne goleedkeeda sida xerada tawakal buuloqorac belendiid xerooyinka lagu magacaabo nasiib iyo two iyo one degaal waa faraad oo iyaga ku jiraan dad dan yar ah iyaga ay markaasi kuwayda guryo cooshada ka samaysan oon helin karin dhibicda roobka ay ku helka jira maalintii oo qoys fara badan oo ku jira xorooyinka ayaa saakirta oo laga dareemayay kaylaan baan kuwaasoo ka codsanaya hedaanka howlgal gobolka inay baxyaale ay la soo gaaraan maadaama ay la daaldhacayeen dhibaato dhanka nolosha qoyska ayaa waxaa ku jira dad waayeelaa haween iyo caruur iyo caruur ay nafaqadarro xoogle ay ka muuqato oo roobkii xalayto ay markaasi ay si weyn u saameeyeen
aada u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariyaha keenan ama kulmiye ee magaalada beledweyne islamarkaana saaxiib dhow la raadaya cadaado oo iga warramayay roobabkaasi khasaaraha geystay ee xanibay ama maaragtay xanibay garoonka diyaaradaha beledweyne in diyaaraduhu ay ka soo degaan iyagoo qarka u saarayaan garoonka gebi ahaanba in maaragtay uu xirmo barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaadaha ayaad dhegaystayaal aada dhegaysanaysaan weli markaana magaalada berbera somalilan wasiirka waa halkaa dhegeystayaal waa magaalada berbera ururka caalamiga ee muhaajiriinta adduunka ayaa qaxooti soomaaliya waxa ay ka soo celiyeen dalka yemen kuwaasoo laga soo dejiyey dekedda magaalada xeebeedka berbera ee deegaanada maamulka somalilan qaxootigan oo tir ahaan gaaraya ilaa boqolafartaniyo ruux ayaa waxaa ku jira konton iyo lix carruura waxaana doon looga soo qaaday dekedda magaalada cadan ugu dambaynna waxaa laga soo dejiyey dekedda magaalada berbera ee somalilan dadkan qaxootiga soomaaliyeed ayaa waxaa saameyn ku yeeshay dagaalada ka socda dalka yemen iyadoo sidoo kalena ay la soo diristay inta ay ku sugnaayeen dalka yemen xaalad bini'aadannimo oo aad u liidata taas oo keentay in soomaaliya dib loogu soo celiyo afhayeen u hadlay ururka qaramada midoobay ayaa sheegay in xilligan aysan wanaagsanayn in soomaaliya lagu soo celiyo qaxooti amni darro ka jirto awgeed hase ahaatee dadkan ay iskood u dalbadeen inay diyaar u yihiin waa inay dib ugu noqdaan dalkooda hooyo ee soomaaliya dalka yemen ayaa waxa uu ka mid yahay wadammada dad badan oo soomaaliya ay qaxooti ahaan ugu nool yihiin kuwaasoo qaarkood ka cararay dagaalada sokeeye ee dalka ka dhacay qaarkood ayaa dalkaasi waxay u tageen inay tahriib ahaan uga sii gudbaan dalka sacuudiga hase yeeshee dagaalada ka socda dalka yemen ayaa saameyn ku yeeshay soomaalidaasi
Hey.
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falaqaynta wararka raadiga cadaado markaana soomaaliya ayaa ka qaybgelaysa shir reer caalamiya oo ka dhacaya dalkaasi switzerlan wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dib-heshiisiinta xukuumadda soomaaliya cabdi maxamuud sabriye iyo wafda hogaaminaya ayaa gaaray magaalada jeneef ee dalka switzerlan iyadoo si weyn halkaa loogu soo dhoweeyey ujeedka wafdiga ayay ay halkaasi u tageen ama dalkaasi switzerlan ayaa waxaa lagu sheegay in halkaasi uga qaybgelayaan shir heer caalami ah ee guddiga sare ee fulinta hay-adaha qaramada midoobey qaxootiga kulankan oo ah kii toddobaatanaad ayaa waxaa isugu imaan doona dalalka xubnaha ka ah guddiga sare ee fulinta hay-adaha qaramada midoobey ee qaxootiga adduunka iyadoo wasiirkan uu ku matali doono dowladda soomaaliya kulanka ayaa waxaa lagu qaada dhigi doonaa arrimaha qaxootiga adduunka sidoo kalena lagu ansixin doono qorshaha sannadeedka iyo miisaaniyadda hay-adda u n s r wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibheshiinta xukuumadda soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa inta uu ku sugan yahay dalka switzerlan waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa madax ka tirsan dowladda switzerlan iyo mas-uuliyiin kale oo shirkaasi ka qaybgelaysa waa hagaag dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa qaybihii dambe ee barnaamijka falanqaynta wararka raadiga cadaado wufuud ayaa ku wajahan maanta magaalada kismaayo iyadoo amnigana si aadan loo adkeeyey magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa maanta lagu wada inay gaaraan wufuud kala duwan oo ka kala tegaya magaalooyinka muqdisho garowe iyo nairobi madaxweyne puntland siciid cabdulaahi dine ayaa ka qayba mas-uuliyiinta la filaya inay gaaraan kismaayo waxaana la sheegay jubbaland ay u soo diri doonto diyaarad gaara sidoo kale siyaasiyiinta ku sugan muqdisho iyo nairobi ah ayaa iyagana ku sii jeeda magaalada kismaayo kuwaasoo doonaya inay ka qayb qaataan xafladda caleemasaarka madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe qabanqaabada lagu soo dhoweynaya mas-uuliyiinta ayaa haatan ka socota garoonka diyaaradaha kismaayo iyadoo maamulka jubbaland uu diyaarad uu diyaariyey dadweyne fara badan oo ka qayb qaadanaya soo dhoweynta mas-uuliyiintaasi gelinkii dambe ee shalayta waxaa gaaray kismaayo madaxweynayaashii hore ee galmudug iyo koonfur galbeed shariif waa shariif xasan sheekh aadan iyo cabdikariin xuseen guuleed iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya xafladda caleemasaarka madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa lagu wadaa inay dhacdo sagaalka bishan oo ku beegan arbacada soo socota ammaanka guud ee magaalada kismaayo ayaa maanta si weyn loo adkeeyey waxaana waddooyin kasta la dhigay ciidamo gaara oo ka tirsan maamulka jubbaland waag dhegeystayaal qaybihii ugu dambeeya barnaamijka falanqaynta wararka ayaan isla soo gaarnay markaana waxaan idiin soo gudbin doonaa xibintii kalamaan how maxaa tiiriya may erti midi miidaysay maahino
walaadha reer kalamaanow horta wax dhan baa siyaasad ku waalateene waxa kaloo dalka ka jira ma ogiine anaa farrin idin wada dhegaysta maanta dadkeenna falnaanta fallaagada waalan fallooce ahaanta falaadka ciyaarta balaaye faruurka hadhow filanwaaga fajaaska xigaalka qabiil isku foogga hadhowta isfeerka faquuqa nacaybka walaala figaynta xumaanku fagiigga filaantiya beenta fatuudkiiyo dheesha fataaliskayaalka dhaqanka kafaanka hiddaha ka fogaanta casriga kufallaanta timaha filishaaqsan uyaalka dhafoorrakafaydka dawada fasahaadka fiicnaan umalaynta maqaariska fiiqa falaadka sidaana haddaan laga fiirsan finnaa ka imaana dadyow fakar keena war fikir waa ka naqlajiye baddaha nala gasha siyaasadda nooga fiican war reer kalamaanow fariin kale magrib baan falkinayaaho faatahada iimara ficil yaable weeye munkar lama fogeeyo lisma fara macruufko diintan ku faanaba inta badan ma fahansana fajacayee aqiidadu faruuryaha ma dhaafsana warnadanna waxaan leeyahay fidna inagu taaganoo fadhinoo ma yaalle faataxada mara faataxada mara dadyahow faataxada mara war faataxada lafteedaan fadhiga ku akhri karnaa maxaa noo dhibaysa reer kale maanow heebiriga foolbaxsi maa xaggiinna jiro war laydinma fahmaye waxaa la yidhi fiicnaan bay u tahay baa la yidhi ficilka liitaa weligoodna way faanayeen koox fashilanta war waa ognahay sanadkan barcelona waa fashilantay tababarahoodiina qalqilay ku jirtaa shaqadiisii war waa jelsiya kooxda fashilantay war kooxda fashilanta waa tootanhamo todoba gool laga dhaliyey ayay ciyaartaas lix saacay dhacday xilligaas maxaa ku soo jeedi war ma waalan tahay ayay yaadba leedahay qofku da'da hadduu gaaramaba hurde ilaahayow cimri atooranna sii war yaa idin yidhi kooxda nabadii nolol baa fashilanta maa beenta iska dhaaftaan warnimada waxaan maqli jiray sixun wuxuu doonku sixir waa ka daran yahay kenya baddii ay nagu haysatay dacwaddii mar waxay leeyihiin dib hanala kugu dhigo marna waxay leeyihiin wadahadal hoose aan ku heshiinno hadda waxay keeneen laba kun iyo labaatanka ha nalagu sino waxaana u fahmay damacooda qoladaan farmaajo iyo waa nagu dhaga adkaadeene bal inay dhacaanoo qolo nooga jilicsanay soo baxday in kale war middaas carabaa ka mahmahaday oo waay tiri damac katiir yamuut fi taariikh warnimiyow carabka oo hatu ka horma ilaaray dambiilta mar'a kumisheen maeray tootaanay ahliin weydiiyoy tiitaanada haytaa inshaani oo dambiil kale eh maeray too beeslaangay wal heleey niyow geedagii timireed waa kaysaa iskalaalmiya leeri gurbisheentis hakiisda geedagii boog fadheesi usulu gurbigu tuurtisa karoogsiday laanti timireeda gobsidi wasinkis timirta iskalaalmi ya gurbigii kahi usoo timirti kalalmiga meelika bagtii arabki marka mayka aalay kaanya sigi ooki iberi iberi dambi aan lata inoo iyo geedagii galal manta badda ka dhagantilay bagtii doonto ka aale warmada isaaqow waxaa sheegtay timir baan ka fahmaanow waryaamada isaaq sawaaxiligaada u yaqaana damaca kenya waxaan u fahmay cawaba waa cimri war beentaada horaa ku dishaa la yidhi uhuuru dadkiisuu been u sheego wuxuu yidhi badda annagaa leh marka waa cimri dhirir waa dhacaya haddii dacwadda la qaado oo hadda farmaajo madaxdii maamul goboleedyada inta soo dhaafay miyuu rabaa inuu uhuurana rido war ani waxaa ku talin lahaa in dacwada badda la iska dhaafo wajeer iyo gaari si dacwadooda la furo war damaca kenya aniga waxaan u fahmay rag iska ballami dhintee dheeraade iska kaa dhaafe war damaca kenya aniga waxaan u fahmay nin maanta kahor waxaa la yidhi midida dhulka taallo iyo tan koor lahaya midee lagugu dilaa marka wuxuu ku jawaabay isagoo cimri dheeri ka raadinaya midda dhulka taalla war damaca kenya annagaan naqaan waa qaacido annagu aan soo marnay waxaa la yidhaha ku qabsa ku qadimaysidi kenyo ceebtee caadiga yeeshata ciddaada micizee heeso war anugu dabacankeedii waxaan u fahmay habar dhali weyda alaala ku waalatay warwar ma haysaana kenyaha ku meeraysanine musuqaan la dagaalamaynaa bay tiri badudowna waa rabaa musuqna waa la dagaalamaa weligay maarka war musuqu kaa taqiin maahana warka naga dhegayso waxay tidhi waxaan baaraynaa mas-uuliyiin baasaboorre ajnebiyo wata laakiin toban xildhibaan oo soomaaliya bay soo diiwaan geliyeen aadan barre ducaalaha cabaadoo ugu horreeyey weligay baasaboorka soomaaliya ma qaadan buu yidhi haddana ma qaadan doono kenyaati kenyaati dhalay oo kenyaati dhalay oo kenyaatiya baan ahay buu yidhi marka wuxuu yidhi musuq maasuq la dirir maahana waa kenyaati la dirir marka aadanka hadduu meleeyo soomaaliya inaan ahay haddanka buunka la bacaya war aadan bara ducaal waa kii dhahay badda kenya iska leh ma asaga soomaalnimo loogu shigi war aadan barado aal godqiyaani godaay godqiyaanina maylare en dheeray toy ka dhiyaase mooshiidii dheeray waan usnaftiisa ka dhiyay ogaadehe war hadda kahor aadan barre wuxuu yidhi habeenkina soomaali baan ah maalintiina kenyaati baan ah waryaada kenya hadday diidday qof laba baasaboor wata waan naga saxan tahay annagay ahayd inaan diidno kuwaan shanshanta baasaboor wata war annaga inoo joogaan kuwa badanoo baasaboor kenyaati ah watee maan ayagana cayrinno war horaa waxaa loo yidhi ninkii laba dal yeeshaa midkood waa dayacayaa war carabta waxay ku mahmahdaa man rakiba farasayni shaqa duburuhu war ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa war awowgii laguwarma haysiine kismaayo sayidkii waxaa lagu caleema saarayaa sagaalka bisha hadda ciddaan caleema saarka ka soo qayb gelin awowgood baa la gubay ciddii ka qayb gashana ayaydeedaa la gubay war somalilan awowgood lama gubayee mucaarad iyo muxaafid haddaanu nahay waa laga qayb gelayaa war annanka waa goosanaye adinkana goosamay meesha gey rabaan war somalilan caleemasaarka inay ka qayb galaan shuruuday axmedooba u direen welina kama uusan jawaabin shuruudaha waxaa ka mid ahaa in calanka somalilan waddooyinka ismaayo lagu hardho in wufuudda somalilan la fariisiiyo beesha caalamka meesha la fariisinayo iyo in ka qaybgalayaasha xafladda loogu yeedho dowladda somalilan war ciddaad casuumato oo calan leh inaad u xirtaa waa brotokool warane madmidoobo ma indardaarma faday elee masaarkun inoo iska nagado tush era sababtoo eh arbaawaha ka toosay arbaani wal iska ilaalii jari war caleemasaarka axmed midoobe haddii arbaxa ku saadi nabadii nololay kismaayo u gacan gashay maa runtii noola sheega war idinkana sheekada fahmine nabadii nolol ay arbaxda magaalada lagala wareegay war cumar finish khamiisaa la magacaabay oo haddama waxaad noo sheegaysaan arbacay arbacadeedii waa laga furtay war arbacay ciddii arbaco ugu timaado iyadaa gacan gelaysa ay dhegayso arbaco baarlamaankii baa la furayaa war hadda iyo qayli kow miya may ahay hati iyoona jidrow kooway war baarlamaanka hadduusan awooddiisii sharci hayn oo uusan ku shaqaynaynin inuu iska xidhaada suma fiicna warnimada baarlamaanka waxaa la yidhi haddii arbaca la furo warqaddii cagaaran ee loo geeyo gaduud bay la noqotaa war sheekadasin sheegooytanba maya shimbiryaalow heesa walile gabalka likashada lifadoo hay waryaadee warkaa naga dhex gelinaya dhegaysta baarlamaanka arbaca la furayaa waran iyo gaashaanna waa diyaarsan yihiin ciddii qaylinayso ha qayliso oo waranka iyo gaashaanka maandhow yaa lagu diilaa sharciga war furitaanka baarlamaanka maha salaad ma ka qayb gelayaa waraa aadanaysaa qusiirka ruwaafinta waran iyo gaashaanu ka mid yihi waranka iyo gaashaanka muku shirbi jiriyey marka waan koraa maroodiyaa marjaha maalin cadday masdhii jiri war waran iyo gaashaan waxa u weyn goodax barre waryaa waran iyo gaashaan kormeeraha nabadii nolo khadiijo maxamed diiriye ayaa ugu weyn war ra-iisul wasaare khayre qaraxiisoo bakoor waa kii jidka soddonka taraxa ku cayaaray xalana wuxuu dubnad ku cayaaray waddada dabka hadda dubnadi tarax waa ka weyn tahay ogaada waryaa ra-isul wasaaruhu banooni oo ciyaari jiro dibnad ka weyne raalli haw diyeeshaha qaranka mas ahaan jiri diyeeshaha qaranka madaxweynaha ahee ra-iisul wasaaruhu waa otaha qaranka warnimay awgarahay sooba bili oktoobar adhi oktoobarti oktoobarti awa roogna ha ilaahay ka magan galnan inoo kookalninka dhiina waryaa oktoobar ma taqaanide koob iyo labaatanka oktoobar gaartisaa tarabuunka lagu mari jiri war afartii oktobar bay ahayd qarxii hargahaysaama markuu dhacayay war oktoobar kale ay ahayd markii dadka lagu xasuuqaya naasahab lootu warnaasaha habloodaga oo tuaha beenta iska daaf warnaasaha hablood hargeysa ku taallaa beenta ha sheegina nimeeyow war faysal cali waraabe wuxuu codsaday in somalilan wakiilka jabuuti u jooga la eriyo laakiin wasiirka arrimaha dibadda somalilan wuxuu yidhi dal aanu saaxiibnahay safiirkiisa ma ciirinayno marka waan la yaabaye goormay somalilan dal noqotay wakiilkuna safiir noqdo war somalilan adar dal maahae waa jumhuuriyad madax bannaan war kismaayo dad laga soo tarxiilaa lagu celiyaa la yidhi goormaan laba dal kala noqonay war ayaga kismaayo war kama hayside jawaari iyo xildhibaano u wataa ka degay maanta war kismaayo jawaari shalays masaana madawiinagan hore aagow shariif yoonay may baseeday madawiinagii galmudug cabdikariin guuleed warwarmaysiine xarunta dimbarista ee c i d-da isbedel weyna lagu sameeyey dadkii cadibnaa ee dariiqa lagu hori jire teendha ay harsadahan loo sameeyey kuraasna waa loo dhigay iyagoo fadhiyaan loo adeegaya wariyaashii waran ka soo xadi jirana waa loo fasaxay miyaa tiri gambaala nin gaaraa guntadaa la yidhi war nin gamba gutan weligay ma arkin waryaa madaxweyne farmaajo hadduu kambaalo maqlo madaxaa xanuunaya wuxuu se xasuusanaa kambaala okon war jiif baratikolkiisa kambaale la yidhaah war jiifna waa leedahay sobratkolku noqonaya waaba jiifaah war waxaa la yidhi been macallinkii dhiga ardadu waa ka barataa barbaarta iyo carruurtuu dhalana waa ka badisaa ka daree dibi dhalmiya beentaada dee badat runtaada u basbaxdaa duguduguka doori miya waryaaya dowladnimada horta yaa leh waryaa leedahay khilaadan waryaa beena sheegusii waryaa sharciga lagu shirko waryaa sharci ma haydana waryaa waryaa quri bajoog yahay naga tag ilaahay ka baqa nabad nidaam nidaam jaaliya nidaam nidaam waryaa waryaa hadil islaanta hadil waryaa berka dawriya wasushu kaadil
wahagaag dhegeystayaal xubintaasi kalamaan ayaa barnaamijkii falanqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka u dambeysay barnaamijka waxaa soo saaray idinla socodsiin anigu waa sharmarka maxamed maxamuuda dhanka farsamada waxaa iga saaciidayay saaxiibkay mahad nuure intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu iyo dhigi maayo tuutaha iyo sala derbi
nabajaydandhayoodu ku dhugo nacabka mooye harka uma dhowaagin dhalaalada habeenkii dumalaysigoodo wax dhegaysa mooye dhacdid waa seexdeen daraartii cadceeda labaday dandhayood ku dhugo nacabka mooye harka uma dhowaadeen dhalaalada habeenkii dumalaysigoodo wax dhegaysa mooye dhaxaniima qabatee gumaysiga عليه هدان دمن haddaan dhiman haddaan dhiman weedku igama dheere calayhow haddaan dhiman haddaan dhiman haddaan dhiman weedku igama dheere inta uu dhinacaygu dhulka uu ka sareeyo nagu soo dhici maaye dhudhunkeena ku dhalaalada habeenkii dumalaysigoodo wax dhegaysa mooye dhaxaniima qabatee dhigmaayo tuugtaba dhadhaabine gumaysiga aanigundhanawrin dhigmaayo tuugtaba dhadhaabine gumaysiga aanigundhanawrin عليه هدان دمن هدان دمن هدان دمن وتكوي غما ديري عليه هدان دمن هدان دمن هدان دمن وتكوي غما ديري عليه هدان دمن هدان دمن هدان دمن وتكوي غمديري